in ka badan konton qof ayaa maalintii sabtida ku nafwaayey duqaymo ay diyaaradaha maamulka yuhuudda ka geysteen dalka lubnaan si gaar ah magaalada caasimadda u ah dalkan ee bayruut tiradan oo ah mid ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dowladda lubnaan ayay ilxogeedyo kale oo muhiim ah waxa ay sheegayaan in lambarka saxda ah uu intan ka badan yahay iyadoona uu wasiirka difaaca ee yahuudda iyo israa'iil kantis ku goodiyey inuu kayaankooda sii dardargelin doono duqaymaha ay ka geysanayaan dalka lubnaan ee sida uu sheegaya ka dhanka ah ururka xisbullah ee ay diriirta kala dhexayso laakiin duqaymihii u dambeeyey ee ay fuliyeen diyaaradaha sahaayinada ayaa la kulmaya dhaleecayn caalami ah oo baaxad weyn sababa ku aadan sida indhala'aanta ah ee ay u beegsanayaan dadka shacabka ah ee aanan waxba galabsan duqaymahan ayaana caalamiyan waxaa lagu suntay kuwo aad u adag oo uu maamulka yahuudda ku bannaysanaya dhiigga lubnaaniyiinta george naadir oo ka mid ah saraakiisha howlgabka ah ee soo hogaamiyey ciidanka dowladda lubnaan ayaa waxa uu sheegayaa in duqaymihii u dambeeyey ee yahuuddu ka geysatay magaalada caasimadda ah ee bayruut si gaar ah daaxiyada koonfureed ee magaalada ay caddaynayaan sida uu kayaanka sahyuuniga ah u baabi'inaya dadka birmagaydada ah isagoona ku andacoonaya inuu beegsanaya ururka xisbullah iyo madaxdiisa sargaal hore george naadir ayaa hadalkiisa sii raaciyey xilli uu la hadlaayey kanaalka wararka ee alxura in beegsiga indhala'aanta ah ee laayaankana ah islamarkaana ay diyaaradaha kayaanka dulmifalaha ah ka geysanayaan dhulka lubnaan ay ku doonayaan in ay ku cadaadiyaan ururka shiiciga ah si uu u aqbalo xabad joojin isagoona u madax raaricinaya shuruudaha netanyahu george naadir ayaana baciidsaday in uu hirgeli karo heshiis noocan ah isagoona sheegay in aanay suuragal ahayn in la aqbalo shuruudaha halka dhinac u xaglinaysa ee yahuudda waxyaabaha sidoo kale laga dhugan kara duqaymaha maamulka yahuudda uu ka wado dalka lubnaan iyo si gaar ah caasimadiisa islamarkaana uu sheegaya sargaalka george naadir waxaa ka mid ah in diyaaradaha yahuudda aysan u kala socnayn marka ay beegsanayaan xubnaha xisbullah in ay keligood yihiin iyo in ay ku dhex milan yihiin dadka shacabka ah isagoona deliil ka dhigtay duqayn ay mar dhow diyaaradaha yahuudda ku beegsadeen horjoogo ka tirsan xisbullah taasi oo sababtay dhimashada saddex iyo labaatan qof oo u badan dumar iyo carruur aroornimadkiisaakana dadka reer lubnaan ee ku dhaqan magaalada bayruud ayaa ku waabariistay saddex qarax oo aad u baaxad weyn kuwaasi oo ka dhacay xaafadaha magaalada caasimadda ah duqaymahan ayaana waxaa ka dhashay burburka dhisme ay degganaayeen dad rayid ah kuna yaalay mandiqada albastah ee dhacda bartamaha bayruut wasaaradda caafimaadka ee dowladda lubnaan ayaa dhankeeda iclaamisay in duqaymahani ka dhacay mandiqada albastah ee ay fuliyeen diyaaradaha kayaanka gumaystaha ah ee yahuudda ay galaafteen nolosha shan iyo toban qof waxa ayna horseedeen dhaawaca lixdan iyo saddex kale iyadoona ay weli socdaan dadaalada dhulka hoostiisa looga baadigoobaya dadka dhaawacyada ah iyo kuwa geeriyoodayba mufiid marca oo ah sargaal hore oo ka soo mid noqday ciidanka yahuudda ayaa dhankiisa muuqbaahiyaha alxurah u sheegay xilli wax laga weydiinayey duqaymaha maamulka yahuudda ee lubnaan in beegsiga uu maamulka yahuudda la daba jooga madaxda xisbullah uusan ahayn arrin ugub ah balse ay ka soo bilaabatay in madaxda ururkan lagu beegsado koonfurta lubnaan ilaa marxaladii xigtay ee ay diyaaradaha yuhuudda ku beegsanayeen madaxda safka hore ee ururkan kuwaasi oo ku sugnaa magaalada bayruut caasimadda dalka lubnaan sargaalkan yahuudiga ah ayaa sidoo kale xaqiijiyey in yoolka ka dambeeya duqaymahani laayaanka ah ee ay dardargelinayaan diyaaradaha maamulka yahuudda iyo tabantaabiyeyaasha kayaankan dhiciska ah uu yahay in la daciifiyo macnawiyaadka dagaalyahanada xisbullah ee furimaha hore kula hardamaya askarta soo duulayaasha ah ee maamulka yahuudda waxa uu sidoo kale qabaa sargaalkan ka soo mid noqday maamulka yahuudda in madaxda cusub ee uu caleemo saaranayo ururka xisbullah aysan ka dhignayn kuwo kufil ah ama wala mid ah madaxdii ururkan ee la beegsaday tani ayaana ah arrin carqaladeynaysa howlgallada caskari ee ururka tirada ugu badan ee madaxdan waxa ay ka imaanayaan dalka iiraan ayuu leeyahay mufiid marca oo ah sargaal ka soo mid noqday ciidanka yahuudda sanad kadib oo ay ururka shiiciga ah ee xisbullah iyo kayaanka sahyuuniga ah isweydaarsanayaan duqaymaha xagga cirka ah iyo weerarada tooska ah ciidanka yahuudda ayaa dabayaaqadii bishii sebteembar ee ayna dhaaftay ku dhawaaqay in saldhig ciidan oo agaasimo howlgallada militari ee waaweyn uu ka samaystay waqooyiga lubnaan kaasi oo ay shaqadiisa noqon doonto fulinta weerarada culus ee ka dhanka ah ururka xisbullah gaar ahaan kuwa ku sugan daaxiyada koonfureed ee bayruut iyo bariga lubnaan george naadir oo ah sargaal howlgab ah oo soo hogaamiyey ciidamada dalka lubnaan ayaa ku nuxnuxsanaya in ay jiraan madax cusub oo uu magacowday ururkan taabacsan dowladda iiraan balse aysan lahayn aqoon durugsan iyo xirfadaha militari ee ay lahaayeen madaxdii iyaga ka horreysay ee horboodayey ururkan marka laga hadlaayo mustaqbalka dagaalka ka dhexeeya ururka shiiciga ah ee xisbullah iyo maamulka yahuudda waa mid aanan la sii sahdaalin karin waayo dhinac weliba waxa uu leeyahay nuqdo uu ka jilicsan yahay daraf welibana waxa uu halkudhig ka dhiganayaa in uusan dagaalka joojin doonin ilaa uu ka jibiyo afkana ciidda u dara cadowgiisa la duudka ah balse ciidanka yahuudda ayaa burburinaya deegaan walba oo ay soo galaan kana mid ah deegaanada lubnaan waxa ayna muujinayaan in ay ka go'an tahay arrintaas maamulka yahuudda ayaana dhankiisa carqaladeynaya wadahadallada lagu doonaya joojinta dagaalka si uu ugu sii socdo gumaadka ka dhanka ah dalka lubnaan iyo dadkiisaba shacabka lubnaanna ay oga barakacaan deegaanada ku dhirirsan mandiqada xuduudeed dhankiisa ninka lagu magacaabo mufiid marca oo taabacsan maamulka yahuudda ayaa qeexaya in cidda idaareynaysa weerarada xisbullah ay yihiin madaxda shiicada ah ee iiraan waxa uuna carabka ku adkeenayaa in ay jiraan xogo uu hayo oo arrinkan tibaaxayo waxa uuna leeyahay dowladda iiraan iyada ayaa ah cidda samaysay dhanka kalena taakulaysa ururka xisbullah waxa ayna mar weliba la doonaysaa in uu guulaysto maamulka yahuudda ayaana ku celcelinaya in ay ka go'an tahay in uu ururka xisbullah ka fogeeyo manaadiqda ka agdhow deegaanada filistiin ee uu gumaysiga ku haysto si aanu u sii wadin sawaariikhda dheereeya ee uu ku beegsanayo masaalixda kayaankan ee gudaha magaalooyinka uu ku sugan yahay si uu beri ka maalin maamulka yahuudda u lula astaanta wax guul loo ekaysiiyey marca mufiid ayaa isaga oo tacliiqinaya riyadan uu ku taamaya maamulka yahuudda waxa uu leeyahay ciidanka yahuudda waxa uu ku guulaystay inuu galo deegaano ku yaala lubnaan waxa uu sidoo kale ku guuldaraystay inuu galo deegaano kale sababo ku aadan weerarada adag ee ay kala hortageen cutubyada ururka xisbullah sida mandiqada alkhiyaam oo ciidanka yahuudda uu dhankeeda tallaabo u qaadi waayey marka la milicsado marka la milicsado khasaaraha gaaray dadka shacabka ah ee ka dhashay duqaymaha hamajiga ah ee uu maamulka yahuudda ka wada dalka lubnaan sida ay sheegaysa wasaaradda caafimaadka ee dalkan tan iyo oktoobar sannadkii labada kun saddex iyo labaatanka ugu yaraan saddex kun lix boqol iyo toddobaatan qof oo rayid ah ayaa ku nafwaayey duqaymaha yahuudda iyadoona ay ku dhaawacmeen kumanaan kale oo aan tiradooda la xadidi karin sidoo kale waxaa dagaalkani ka dhexeeya xisbullah iyo maamulka yahuudda ku barakacay tobannaan kun oo reer lubnaan ah kuwaasi oo miciin biday in ay ka qaxaan guryahooda intii ay ku bixi lahaayeen gantaallada yahuudda ee beegsanaya noloshooda